suldaan shariif cali xasan ibraahim ayaa la yidhaahdaa odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaasha guurtida ayaan ka mid ahay halkan waxaan usoo gaarnay xoogaa shaq ahaan usoo gaarnay shaqadana de dadkii aan u idminay ayaa muxuu ahaa madaxweynihii iyo wasiiradiisii iyo ku-xigeenkiis ayaa halkaan ayaa la imaadnay wadahadal oo dowladda federaalka ayaan wadahadal looga yeertay ayaan u imaadnay dowladda wadahadalkii uu noo dhexeeyey annagu dawlad ahaan iyo dawladda dhexe meel fiican ayuu marayaa wax dhibaato ah hadda oo weynoo zaa'ida dhexdeena ma soo gelin laakiin waxaa nasiib xumo ah nin nakoskee la yidhaahdo oo qaramada midoobey wakiilka aha uu leeyahay ani madaxweyne soomaaliya waa leenas goortii madaxweyne dalkuna waa maba naqaanaba in uusa labada dawlad hadlaayo oo hadalkooda uu meel fiican maraayo soomaali isla ah dowladda dowladda koonfur galbeed dowladdeeda ay tahay sooma dowladda soomaaliya dhex ay tahay oo waa hadalkaan usoo meel fiican meel fiican u maraayo in uu soo dhexgalo yidhaahdo nasiib xumo waxaan u aragnaa in yacni dabku soomaaliya uu ka dabni waayey inuu nakoskey u yahay ayaan u aragnaa dhibaatada soomaaliya ka socotana nakoskey ayaan yani inta asaga u jeedin waxaan u malaynaynaa oo noo muuqataa in waxba hadda soomaaliya dowlad oo xalaal aan laga helayn adduunku waxaa u sheegaynaa ama qaramada midooda soo dirta waxaa u sheegaynaa ninkaas dhibaatada soomaaliya uu ka dhex wado dowladda soomaaliya ka dhex wado maamul goboleedyada iyo ama dowlad goboleedyada oo yani isfahmaayo iyo dowladdeeda isfahmaayo oo yani wadahadal wanaag u socda in uu ku suubiyo muxuu ah fiction aad u ballaana uu ku suubiyo ayaan ka ayaan ka cabanaynaa oo sheegaya ninkaas soomaaliya in laga qabto ayaan soo jeedin haddaan nahay odayaasha dhaqanka dhibaatada uu ku wadan dhibaato yar maaha asaga madaxweyne dalka ma aha soomaaliya madaxweyne uma aha waxa weeye isaga waxa weeye waa nin safiir oo qaramada soo dirsatay in soomaaliya uu dhex galo dawladda soomaaliya iyo dowlad goboleedkiisa heshiinayaan in uu dhex galo yani waxaan dhibaatada soomaaliya ka dhacday oo ka socoto waxaan aad iyo aad haddaan ufahnay aan ogaanay inuu nakoskey uu yahay ninka qaramada soo dirsatay waan aad iyo aad ayaan ugu xunnahay haddii aan ninkaasna soomaaliya laga qaban soomaaliya nabadda oo looga dagaalayo meel kale oo ka socda soomaaliya nabadgelyada waxaan leenahay inay meel xun oo kasii dhici doonto waxaan ku dhaweynaynaa shaqo asaga lahen ayuu galay dowladda koonfurta soomaaliya ee dowladda dowlad goboleedka koonfurta soomaaliya oo madaxda intu joogto u yeertay dowladda soomaaliya in lawada hadlo wax la ka qabto darteed laga loogu yeeray wixiina meel fiican maraayo ayuu yidhi waxaas wax soconayo maaha saddex gobol ayaa jirta lix gobol ma jirto iyo wax yani aanba loo adkaysan karin ayuu ayuu ayuu sameeyey dawladduna warkaas kama warhayso isaga dawladdii kama mid maaha in marka wax dawladda aan ka warhayn iyo iyo iyo maamulka inuu soo dhexgalo maamulka horfadis maamulka koonfur galbeed ayaa horfadhiisteen shalay waxaa looga soo tagay war wanaagsan ayaa looga soo tagay kadib ayaa solax wuxuu kusoo shugay arrimahaas oo aad iyo aad u xun oo kolley mid qiimo doona arki doonaan ayuu ayuu kusoo shugay nakawsi waxba kama rabna maamulka nakawsi waxaan ka rabnaa qaraabadooda waxay usoo dirsatay oo shaqada qarbood inuu qabto soomaaliya faraha u kala jira kala baxo ujeedo intaas magaay magaakuuso maxamed maxamuud aliire dawladda dhaqmeedadii dawladda qaranka soomaaliya dhistee kuma dhexe haddana may dhisnahay dowlad goboleedka koonfur galbeed iyagoon qof wallanka dhammaan u lahayn ummaddan soomaaliyeed si dhibkan ku bahlayti iyo barnaamijkayni maamul goboleedkaasaan dhisni muddo badan muddo hal sano i bar yaaran taas arrimahaas daadihiyani caalamku makudhiina maamul muddo hal sano i bar lan fadhi si ummaddo lana is waafajiyo maamulka isugahaayey markii lokalskey wakiil soomaaliya aan roogo qaramada midoobey waaye ilaa maamulkaas muddadan dhisi haddii mayla maroha inta la fadhi iska dhaaf inta la dhisi shan bilood afar bilood haddii roogo afartaas bilood haddii la roogo yoom waaxid ah inuusa habay baydhabo makoyn ujeedada baydhaba usa indiibi oo maamulkaas inalisu lakulama indiibi yeerta mardi maahan dhaliilo koowaad una hajeediyaan taasa kuma dheh iyadoo intii jartay naftaayo isweydiyaani may ninkan wakiil soomaaliya الوكيل مال مقدشوه كسمان بهجارة سادي أفرجار شنجار الجارة سادي بيدو ولا فقرابي زويدين ولا زويديان يا دنا ما يدي لي إني مرد درها دولد مرتقات هني فليدو خاصة دولدي ونحدثني كونفر قلبير مرتقال انفليدو مرتقات الدولي مركي انكويت وضا هذا البلن رئيس وزراء يو كل مركز سقالي مرتقات كما وينها كبحي مرد وضا هذا الكي أرمي تابلكو أرمي مركي مرد مركي جبل جبل روغان أنوز الشرعي قلب في مرد قوليه وزيري إيو مدعويني كونفر قلبير إيو مدعوين كوهين كسو سويرو مركي مرتقالين جوابتي وسيلحق وضع لي وانخاين بدل جوانيس وابسيالي هكشبه taas marka maynagadaase nin soomaali jarahaayuman in soomaali ingliskeena xoomahe united ejik may kucodsidaane lankaas ini kubaha soomaaliya bedegayna hadiran marka dambe may deerase in mardi dhibaato kaleedo mardi united ejik una mindhahayaa meelaha kubata nucleiskeena kelmadaha ka hadali maynagadaana kelmada soomaali gabninka shilaad hadda dagaalo cusub anina ku horayo kelmadiisa may ka jartay gobolka bay magaalada baydhabo ini lama qeybado oo kale mardi nidaam sok oo kale ka hadlay bay baydhabo mardi shaleegu ku hay nidaam noocaas ama ku jiro baydhabo mardi maamulka koonfur galbeeda ka taliyo kalama ka taliyo hay lankaas barnaamijkaas abuurahayaan rasna abuuraya ummadan in isku horsheeno baaba iyo burburka horahan umaray labaatan saddex sana ka jari sanadkii labaatan afraad ninka dhamaayo raadiyahay taas daraadiye caalamka ninka usudaan ini dalka ninkuba yunatiajikan qof mas-uulka adag kor hanhindir wabiyahay toofi